kulan maanta ah la filayay inay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa baaqday sababo lagu sheegay koromkii oo buuxsami waayey guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ayuu qorshuhu ahaa in kulanka baaqday ay guddoomiso qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo jeediyey in tallaabo laga qaato xildhibaanada sababla'aanta uga maqnaa kulankaasi haddaba waxyaabaha keenay baaqashada kulankaasi ayaa cabdiqaadir maxamed mursal waxa uu ka wareystay xildhibaan maxamed ibraahim macalimuw oo ku sugan muqdisho
aad baa u mahadsan tahay samakaab saaka waxaa loo ballansanaa session ama shir ay lahaayeen baarlamaanka oo xalay fariintiisa lasoo diray oo xubnaha baarlamaanku inay tagaan oo ay ajendayaal la sadgareeyay inay ahayd inay ka doodaan laakiin nasiib daro waxaa dhacday in tiraadii qiyaastii lixdan ilaa toddobaatan xildhibaana maaragtay inay meeshii ay ay ay tagto oo guntankii ama koorabkii loo baahnaa ay isu iman waayaan waktina la gaaray sidaas darteedna maaragtay xildhibaanadu qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in maaragtay maadaama kooranku uusan dhammayn in kulankan maalinta isniinta dib loo dhigo oo dadku ay wada yimaadaan qof walbana maaragtay isla xisaabtan iyo nidaamka maaragtay xeeroosaadka uu leeyahay la ilaaliyo oo qofna aanay suuragal ahayn inuu yimaado waktigii la ballamaya saddex sagaalka subaxnimo inuu yimaado qofna aanun imaanin ama maaragtay twelve wixii ka dambeeya u yimaada ay qalad tahay sidoo kale waxaa jira iyagana wasiirra xildhibaano ah iyagana waxaa maaragtay yiri ha yimaadaan oo maaragtay ugu yaraan maadaama ay shaqooyin kale leeyihiin lakiin haddana seshanka baarlamaanku waa muhiim inay iyadana sidaa oo kale ay soo soo xaadiraan haddaanay shaqa markaa muhiim u joogin marka arrimo sidaasa ayuu maaragtay u baaqday aniga intaan ka warqabo sababto waa meeshaan dhex joogay haddii sida aad sheegtay uu arrimo noocaasa u baaqday ee kulankii baarlamaanka marka xildhibaanada ee shaqooyinkooda gudan waaya oo kale ma jira marka xeer qabanaya oo u degsan golaha oo maaragtay ama lagu ganaaxi karo ama lagula xisaabtami karo
aada iyo aad guddi ethicska baarlamaanka iyo wuxuu ku shaqeynayo qaabilsanaa jira oo uu maaragtay guddoomiye u yahay wasiirkii hore arrimaha gudaha marka guddigaasa un kolley hadda aan ka sugaynaa inay inay waxa talaabta ka habboona sharciga iyo xeersaadku ay ka oranayaan ay keenaan laakiin waxaa lase aqoonta laga xariiqay inaanan suuragal ahayn inay yimaadaan waa jiraan maaragtay xildhibaano siyaabo kale ku fasiray oo maaragtay ku fasiray laakiin dee anigu waxaan aaminsanahay qofka mas-uuliyaddiisa oo xildhibaanka waxay tahay inuu meesha yimaado haddii wax dooda iyo wax uu wax ka qaba ay jiraan si furan oo uga hadlo
waa gartay xildhibaan maxaa ka jira wararka sheegaya in xubno ka mid ah guddoonka laga keenay mooshin xilka looga qaadayo oo arrimo siyaasadeed la xiriira
maya ani intaan ka warqabo hadda waa jiraan maaragtay xubnuxubno hoose iyo waxyaaba sidaas oo kale ah laakiin aniga intaan ka warqabo mooshin ama maaragtay hadda socda oo hadda ama maanta la waday in la keeno mooshinno kaleoo caadi ah oo sharci ama dad ku saabsan lakiin waxaan ka hadlayaa mooshin cid gaara ka dhana maaragtay oo aan aniga aan hadda aan ogahay ma jirto waxayna ila tahay xilligan inaan runtii aniga sidaan aaminsanahay loo baahnayn mooshin ama maaragtay qof kasta oo soomaaliyeed haddii qofku uu xadgudub uu samayn karo waxa waaye meeshaas horteeda inuu inuu la yimaado ayaa maaragtay laga rabaa qof in layska qabsado qof haddii oo tusaale ahaan dadka qaarkiisa waxay ahayd farti ugu badayeen guddoomiye ku-xigeenka oo gabar soomaaliyeed oo meel ka hadashay yaa sax hadalkeeda maaragtay dad badan oo soomaaliyeeda dhibsaday oo ka xumaaday laakiin sharcigaas waxaa naga shaafiyey oo nagala hadlay guddoomiyaha baarlamaanka oo yiri wax qaabilsan ama wax la xiriira wax shareecada islaamka aan maaragtay wax u dhibaya iyo maaragtay haba yaraatee baarlamaanka ma keenayn oo sharcigaana diidan taasaanan ku qanacnay dee ciddii maaragtay sharci wadana markay timaada ayaa wax laga oranaya laakiin baroorta orgiga ka weyn haddii qof jirto cid cid maagan waan arkaynaa markay waqtigeeda leedahan ka hadli doonaa laakiin aniga xilligan waxay la tahay inay habbooneen sababta wadankii dagaal uu hadda ku jiraa sharci maaragtay iyagu waaweyna baarlamaanka hor yaallo oo ay tahay inay sharciga wadanka wax ka qabtaan qaarkood maaragtay waxyaabo fara badan oo nooga xiran xukuumaddii marka sharciyadaas muhiimka dalka waa in diiradda la saaro haddii maaragtay waktigeeda ay tahayna laga wada hadlo laakiin in in xilligan hadda la joogo oo xaaladan aan ku jirno maaragtay oo la rabo in dowladiskii iyo nidaamkii aan ka shaqeyno oo baarlamaankiina uu curud yahay session maaragtay ama kulfadhigii labaadle hadda uu bilowday inaan wax lamida mooshin iyo waxa aan ku mashquulno ani waxaa iga muhiimsan tan dan weyn ee caamka ah ee inaga hadlaysan waxaad og tahay waddankan doorashada ka dhacda inay nooca ay tahay dastuurkiia u baahan xeerar badanaa jira sharciyo badan oo qaarkood xukuumadda ay soo gedisaa jira sharciyadaas in laga hadlo oo xaaladda waddankan wax laga bedelo ayaa maaragtay muhiim noo ah ugu dambeyntii marka haddii kulamada baarlamaanka ay sidan u baaqdaan xalka golaha muxuu noqonayaa iyo shaqadiisa mustaqbalka wallahi waa maaragtay aad arrin looga xumaado in xubno baarlamaan oo maaragtay u dhaartay dalkoodii inay iyagoo qaarkood magaaladii jooga amaba ka maqan oo sabab la-aan maaragtay aanan fasax ahayn inay ka maqnaadaan baarlamaanka waxay xataa noqonaysaa anaga dad islaam aan nahay qofkaas xataa waxa uu mushaarka u qaadanaya xataa xaaraan uu noqonaya marka waxaan rabnaa inay dadku mas-uuliyad isa saaraan mas-uuliyadda ugu weyne maantana saaran waa ka maaragtay baarlamaankii dalkaan nahay ilaaha maaragtay na waafajiyey marka mas-uuliyaddaas ciddi alla cid yalla bas in shaksi ahaan lagula xisaabtamo oo aan waxaan laysku qabanaya in la dhaafo qofna inuu meeshii tago qofna aanu tegin la yirahdo baarlamaankii maanta waa baaqday oo sidaas dadka aan isugu mid noqonin ee qofka baaqanaya ee maaragtay u bareeray kulamada baarlamaanka bilaa cudurdaar la-aan aan imanin in tallaab laga qaado guddiga anshaxana arrintaas maaragtay way wadaan waxaana rajaynaa in arrintaas wax weyn laga qaban doono hadduu ilah yirahdo kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim macalimuhu oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed mursal samakaab